asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhawaada saxaabay meel kastoo ayga dhegaysanaysaan iyo waqti kastoo ay dhegaysanaysaanbo waxaan leehay soo dhawaada asxaabteeda ugu cusub waxaan leehay soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada haddii ay ugu cusub tahay n halka iga dhegaysanaysid ama igala socotid ama iga daawanaysid waa Somalia Happy Family Podcast barnaamijka qorsheynta qoyska n haddii ay igu cusub tahay waxaa iga dhegaysan kartaa podcastigayga Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor Podcast, kulli waa iga dhegaysan kartaa ama barteeda YouTube-ka ama Facebook page-ka labadaba waad iga daawan kartaa waxaa ilaa soo dhawaada waqtigu ha idiin wacnaado barnaamijka waa barnaamijka qorsheynta qoyska waxaa la socodsiinaya anigoo saar xuseen waxaan leh gacmo furan kusoo dhawaada Een, mowduucayga wuxuu ku saabsan yahay wax yar oo sanadka cusub isbedelada een, maadaama aan kaga soo hadli jiray horay arrimaha isbedelada shaqsiga iyo dhanka qoyska een, wax yaroo kaas ayuu ku saabsan yahay soo dhawaada ayaa in leeyahay haddii mowduucaygan usoo laabto sanadka cusub ilaahi subxaana watacaala khayrkiisa hana waafajiyo shartiisana hanaga xijaabo sanadka cusub intii aan soo gaarin ee sanadkii hore xijaabatay ilaahay ha u naxariisto intii jirana caafimaad sareecan ilaahay ha siiyo haddii mowduucayga aan kusoo laabto n markasta sida caadadiga sanad cusub markuu dhalanayo n dadka waa laba qaybood qayb sanadkii hore wixii ka tegay oo qabyada ka ahaa ayay dhamaasho tiraan haddii ay caafimaad helaan nololna ilaahay ku gaarsiiyo qaybna een, waxay degsadaan jadwal ayay degsadaan ama hadaf ayay dhigtaan si noloshooda ay ugu sameeyaan isbedel cusub oo oo la falgalaan sanadka cusub hadaf ayay dhigtaan ama waxay sameeyaan isbedelo isbedel ayay sameeyaan marka een, labadaas ayuu ku saabsan yahay mowduucayga soo dhawaada ayaa aan leeyahay Een, sidaan horey usoo sheegay waa inta badan waxaa ka hadli jiray isbedelada calaashaan shaqsiga iyo kan qoyska ama lamaanaha waa ka hadli jiray iyo caqabadaha dabcan cashiradeeda ugu dambeeyey isbedelada lamaanaha iyo caqabadaha ku imaada kaas ayuu ahaa Een, hadda waa isla asagii oo kooban oo aan kusoo koobayo maadaama uu sanad cusub noo dhashay Een, labadii eh, mowduuc oon soo koobay een, midna waa mid qof cusub oo s- macnaha isbedel cusub ood samaynaysid midna waa waxyaalo qabyo ka ah oo aad dhammaashtirinaysid haddii marka aan ku hormaro een, inaad waxaad rabtaa inaad samaysay isbedel cusub een, ha ku mashquulin ama waqti ha iska gelinin inaad qof kale isbedel ku samaysid Een, waqti ayay kaa qaadanaysaa waxnase kama faa'iidaysid haddii aad isku daydo qof kale inaad isbedel ku samaysid inaad qof kale isbedel ku samaysid calashaan een, adiga waxaad jeceshahay sidaa isbedel u samaynaysid dadka kugu hareereysan hadday yihiin asxaabtaada hadday yihiin lamaanahaada hadday yihiin walaalaha een, hadday yihiin qof aad isku dhowdihiin in isbedelka asagana uu sameeyo sababtoo ah een, inta badan hore ooga soo hadlay lamaanaha markay isbedel samaynayaan een, way adagta qofka keligiis inuu isbedel sameeyo wuxuu jecel yahay qofka kalena inuu isbedel sameeyo si ay u noqdaan ay caqabadaha isula wajahaan sanadka alashaan hadafka ay dhigteen ama jadwalkooda u degan sida ooga miri dhaliyaan een waxay ku qurux badan tahay ama ay ku fiicnaan tahay si wada jir ah in loo wajaho caqabadaha iyo isbedelka nolosha haddiise taas ay dhicin way kuu suurtageli weydo ha ku mashquulin ama waqti ha iska gelinin qof kale isbedelidiisa inuu qof kale isbedelo ama waxaad jeclaysan calashaan een, inuu qofkaas sida adiga aad rabta uu noqdaa sababtoo ah isbedelka qofka marka uu sameynayo waa go-aan asaga kasoo go-o qofka een, inuu isbedelo oo dabeecaddiisa uu bedelo waa go-aan qofka shaqsiyan shaqsiyadiisa kasoo go-o marka adi hadday kaa soo go-day waxaa laga yaabaa qofkan kale inayna kasoo go-in oo qofkan kale uuna isbedelka asaga diyaar u ahayn ama waqti xaadirkaas uuna isu diyaarin baa dhici karto ama uuna ku faraxsanin ama uuba doonayn marka adiga waqti ha iskaga luminin ama ha isku calashan ha isku taxluujinin ama ha dhihin in ilow ilow qofkan waa inaad bedeshid waxa keliya ood bedeli kartid waa adiga inaad isbedel isku samaysid inaad cad- dabeecadahaada bedeshid habdhaqankaada bedeshid keliya ah qofkaas een, waxaad isku leedihin ixtiraam ku ixtiraam fikirkiisa iyo hadafkiisa dabcan adigana ha kugu ixtiraamo isbedelkaada laakiin adiga waxba waqti ha ku lumin sababtoo ah een, waqti ayaa kaaga lumaayo wax kaaga soo faa'iidayana ma lahan sababtoo ah isku een, isku hadafa ma tihiin buu asaga kama soo goyn adiga unbay kaa soo gooda marka een, waxay dhaawici kartaa calaashaan adiga hadafkii adiga kuu deganaa ama hadafkii adiga aad dhegdegtes- degsatay cafwan ama jadwalkaadii ayaaba kaa carqaladoobi karo marka waxaan kaaga digayaa qof kale isbedelkiisa ha kuu mashquulin hana isku dayin inaad qofkaas bedeshid ama uu challenge-ga kaala qaybgalo ha isku dayin marka taada ku mashquul isbedelka adiga taada adiga kugu ekaado haddii aan usoo laabto sanadkii tegey haddii ay wax kaa fashilmeen ama ay wax qabyo kaa ahaayeen inaad dhamaashatirtid ayadana sidoo kale waxaad ku mashquulshaa oo waqti gelisaa waxyaalihii adiga kaa qaldamay waxyaalihii adiga kaa qabyoobay qabyadaadi inaad dhamaashtirtid qaladaadkaadi inaad saxdid een, taas isku day taasna waqti geli laakiin waqti ha gelinin qofkaas calashaan een, kale inaad waqti gelisid qaladaadkiisi aad saxdid adiga waxaad ma samaynin kan maad yeelin hadda waa inaad samaysid waa sida hadda oo kale ha isku dayantanna qof kale qaladaadkiisa inaad saxdid sababtoo ah soomaalida awali hore maamaha ugu maamahaday waxaa la yidhi qof walba qomanihiisa ayaa qoorta ugu jiro marka qof walba asaga ayaa isla saxan adigu ma sixi kartid qaladaadkiisana adu ma sixi kartid kaada unbaad sixi kartaa kaada unbaad wax ka bedeli kartaa marka kaasna waqti qof kale qaladaad uu sameeyey ama wax ka qaldamayna waqti ha iska gelinin Een, labadaas ayaa kusoo gabagabeynayaa qaladaad qof oo galay waqti ha iska gelinin kaada ku ekow qaladkaada adiga sax qabyadaada adiga dhamaashtiro isbedelna qof kale tolo waqti ha iskaga lumini isbedelka adiga samee een, adiga ha kaa bilowmo adiga waqti geli laakiin qof kale toole waqti badan ha iska gelinin Ee, inta badan anaga caqabadaha waxay nooga imaadaan inaan isku dayno qof walbay toole inuu saa adiga rabtid uu noqdo ama sida adiga aad aad u fekerayso inuu fekero bilmatal oo kale ee lamaanaha waxaad jeceshahay sida adiga u fekerayso inuu fekero inuu isku hadaf noqotaan inuu isku fikir noqotaan mana dheceyso laba shaqsi ay kala tihiin ku tixgeli adnaha kugu tixgeliyo walaalkaas sidoo kale waxaad rabtaa inaad la walaalaha waxaa walaalo lagu yahay adduunka in wax la wada qabsado inay macnaha een, la iskarabsado in la iskaashado een, walaalkaas siduu u fekerayo waxa laga yaabaa inuu adigaana u fekeraynin ama adi saad u fekerayso asaga uuna u fekeraynin marka qasab ma ahan siduu asaga saa adiga rabtid inuu noqdaa asagana ku tixgeli adna ku adnaha taabaha kugu tixgeliyo marka la isku tixgeliyo sababtoo ah qof walbay toole dabeecada ayuu ilaahay siiyey Een, familka ama dadka asxaabta kugu hareersan sidoo kale waaye marka een, barnaamijkayga waxaa kusoo gabagabeynayaa waqtigaada waxaad gelisaa sanadka cusub waxa adiga kaa qabyoobay iyo waxa adiga kuu degsan ee ha ku mashquulin qof kaleetoole mana be- mana bedeli kartid qof kaleetoole jadwalkiisa ama hadafka asagoo u degsan adna kaada ma bedeli karo barnaamijka taas ayaa kusoo gabagabeynaya waxaan leeyahay sanadku ha idin wacnaado barwaaqiyo bashar bashbash ha noo noqdo een, ilaahay khayrkiisa hana waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu